عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف wuxuu u baabaysan yahay rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yidhi yukhawifu allaahu ilaahay waa ku cabsi gelinayaayoo cibaadahu addoomihiisa bilkusuufi kusuufkan cadceedu ama dayixu madoobaanayo ee waxaaba sababtiisu ay tahay takhwiif dadkii bal ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisa iyo jalaalkiisa iyo cadamadiisa waa aayaadkeedii laba tusayo umuurahan dee markii hore iftiinka lahaayee iftiinkii kaba tegayna taqayurka iman kare ee ilaahay kuba keeni kara kownka oo dhan laguba xusuusinayo bal umuurahaas baabaa taas ilaahay kuba cabsinaya qowlkii rasuulka ilaahay taas uu yidhi ayuu baabkiisa yahay qaala huwa abuu muusa can nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaa macnaa yukhawifu llaahu cibaadahu bilkusuufi wariyey abuu muusa alashcari oo rasuulka ilaahay buu ka wariyay oo xadiid marfuuca wuu inoo iman doonaa isagoo mawsuula xadiidkiisu wa dambeeya weli maynaan soo marin ee laakiin dee kitaabkan aan ku dhex jirno kusuf ayuu inooguba iman doonaa ma dheeraan doono bal markaa xadiid kaloon xadiidkii ahayn abuu muuse oo ay ku sugantay intan yukhawifu llaahu cibaadahu ayuu isagoo musnada sheekhu halkan inoo soo dhigtay oo wuxuu yidhi xadaثna qتيبة بن سعيid qال xadaثna xmاad بن زaيد عن يuنس عن الxasن عن أbي بkrةa qال أنه qاal kale xadiidka isna waynu soo maray intii aynu ka soo marayba kusuufka ayuu inoogu soo jiray ama bilowgii isagoo yuنus xasan ka warinaya xasana abubakrata ee inta yaree horunbaaba isbedeshay waxaanan hore usoo sheegnayna dee waxawy bukhaari iyo cali بن madini iyo samaaca xasan can abi bakrata inay sugayaan bal xadiidna waxbaa inoo iman doonaan idhi imaka riwaayada dambuu soo naqlin doonaa ama alfaadaha uu soo naqlin doono ayaa kuba iman doontaa wixii qowlkooda xoogeynayay ee samaaciisa sugayay wuxuu uhi abuu bakrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa yidhi ina ashamsa cadceedda iyo walqamara dayaxu aayataani laba aayadood weeye oo min aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa kaba mid ah waxyaalaha ilaahay waxdaaniyadiisa iyo wujuudkiisa iyo qudradiisa uba daliilka ah ayay kaba mid yihiin laayankasifaan ima madoobaanayaan limowti axadin ruux dhimashadii uma madoobaanayaan saade ay dadka markaas ahlaal-jahaala iyo ahladalaala ay odhanayeen walaakina allaha tacaala ilaahay yukhawifu waa cabsiinayaayo bihimaa waa iyaga kusuufkooda iyo taqayurkan kuba imanaya cibaadahu addoomihiisa ayuu ku cabsiinayaa waa intii u baabka usoo dhigtay ama maxalushaahidku waa intan weeye wa qaala abuu cabdillaahi abuu cabdillaahi wuxuu yidhi waa imaamkii kitaabkan lahaa waa musanifkii waa bukhaari lm ydkur cabdulwaariثi washucbatu wakhalid bnu cabdillaahi waxamaadu bnu salamata can yunusa yukhawifu bihima cibaada yunus ibnu cubayd xadiidka xamaad ibnu zayd waa ka wariyo waa sanadkaa isagoo mawsuula uu inoo soo naqliyey dad kaleo kala duwan oo aimadiina way kaba wariyeenoo uu inoo imaka halkan sheegay cabdulwaariث ibnu saciid iyo shucba iyo khaalid الdaxaan iyo xamaad ibnu salama intuba yunus way kaba wariyeenoo xamaad way la wadaagsadeen ibnu zayd riwaayada xadiidka yunus lagaba warinayo markaa riwaayaadka iyaga bal maalan barhkood kitaabkay kuba sugan yihiin taa cabdulwaari way kuba sugan tahay ta shucba iyada way kuba sugan tahay taa shucba ta khaalid ibnu cabdilaahina markaa waynu soo marnay kitaabka way kuba sugantao bilowgii baynu kuba soo marnay kusuufka riwaayada xamaad ibnu salama ayuun baan kuba sugnaynoo dabaraani baa mawsuul ama wasliyey siduu imaka halkan imaamka shaarixi leeyahay kollay nuskhadaydana markaa uu riwaayada xamaad sheegayay wamaa riwaayatu xamaad ibnu salama ii dhacday dee sawaabkuna waa amaa weeye in la yidhaaha misadaa ka maqanun halkaas oo riwaayaadka markuu tirinaya ama ama ama halkan dambumay wamaa dhacday aniga oo nuskhadaydan walaadna arko dee wixii waa la kala taswiiray oo nuskhooyinkan imaka aad mooda inay aada u dabdisan yihiin sanuun kolley ay noqonayaan marka muxuu leeyahay intaasoo dhamiba yunus maxamed ibnu zayd xadiidka yunus way la riwaayadan yunus lagaba warinayo way la wadaagsadeen can yunusa yukhawif laakiin muxuu yihi lam yadkur muu sheegin cabdulwaariثi wa shucba wa khaalid wa xamaad can yunusa yukhawifu bihima cibaada intan baabka inooguba baabaysnaa ee cibaaradan ama jumladan ah yukhawifu bihima cibaadahu xadiidka iyagoo yuunus kaba wariyey may sheegin inta kale ha kuba wariyeene kolley wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala siduu caddaynayana riwaayada markay noqoto cabdulwaaris oo kale abuu macmar iyadu kaba warinayo way noo soo socotaayoo kuma sugna laakiin cabdulwaaris wejiyo kaleoo lagaba ama duruq kaleoo laga wariyo nasaa-iyo kuba sugan oon ahayn dee taa imika inoo soo socotay abumacmar oy kuba sugantay waa jiraaye laakiin riwaayada inoo soo socotay can dariiqi abimacmar war kuma sugna waxaanu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala wataabacahu yunus waxaa raacay ashcahu can ilxasan manaa ashcah ayaa ibnu cabdilmalik alxumraani ayaa raacayoo can ilxasani xasan isagoo kaba warinayo qolooyinkani xamaad ibnu zayd bay dee ahaayeen dad riwaayada la wadaagsado mutaabacadu lixamaad bay ahayd laakiin yukhawifu bihimaa cibaadahuma sheegin markaa dariiqa yuunus ee qolooyinkan kale wariyeen dariiqa xamaad mooyaane waxaa iyaguna saasoo kale yuunus la wadaagsaday oo ku raacay oo xasan kaba wariyey iyadoo yukhawifu bihimaa cibaadahu aanay kuba sugnayn markaa weeye riwaayadiisa aanay kuba sugnayn ashcah alxumraani can alxasan kolley nasaa-i baana isagana riwaayadiisa soo saaray oo jumladaasi kuma sugna wataabacahu muusa can mubaarakin can ilxasani qaala akhbaranii abu bakrata can nabiyi sala allahu calayh wasalam laakiin riwaayo kaleu inoo sheegayaa qolooyin kale ay kuba raaceen oo ay tani kuba sugnayd oo muusa waa muusa bnu markaas dee muusa tabutanki oynu in badan sooba marnay kaas waaba la yidhao sheekha bukhaari ah barkoodna nin kaleo muuse bnu daa-uud la yidhaah bay yidhaaheen be laakiin xaafid wuxuu raajax yeerayaa muuse bnu ismaaciila tabudaki oo isagaa sheekhada bukhaariya walow aanu weli riwaayada labada dariiqtoona ama tabudaki ha noqoto ama ibnu daa-uud ha noqoto uu leeyahy ilaa imakadan weli ma hayo oo isku maantaagan iyadoo dee mawsuulo ama riwaayadaasi laakiin muxuu leeyahay qolooyinkaas muuse isagoo mubaarak ka wariya mubaarakna xasan ka wariya halkii yuunus iyo ashcatiyi ay ka warinayaan iyagiibuu la siman yahay ayaa maxaa jirta xasanna waa abuubakrata waana halkan samaacu inooguma sugan yahay qaala wuxuu yidhi akhbaranii abuu bakrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalam oo weliba ay la socotay in allaha tacaala yukhawifu bihimaa cibaada ilaahay kusuufkan cadcad iyo dayaxa wuxuu ku cabsi gelinayaa addoomihiiso adigu kolley xaasilka waxa weeye kan dee duruq inoo saxiixoo inoo suganna yukhawifu way laba socotaa bal xadiidkan abuubakrata mooyo xadiidka abuubakre marka la eego abuu muusa ruwaadda qaarkoodna qeybtaa may sheegin intaa yukhawifu walow xadiidkan kale ay wariyeene laakiin dee kol hadday riwaayaad saxiixa inooguba sugan tahay xadiid kaloo isna inoo sugan oo kitaabka kuba dambeeyana oo xadiidka abuu muuse ay kuba iman doonto bal takhwiifkan rasuulka ilaahay sheegay in ilaahay ku cabsiinayo dadka ku baraarujinayo khafladoodii baa lagaga baraarujinayaa bal si dee arrinkani ugu xambaaro cabsi ayadan iyo waxaan isbabedelay cabsi uguba xambaaro ay toobad keenaan ay usoo laabmaan ay rabbi baryaan oo xumaantiina kaba joogsadaan bal taasi iyada xadiidka way noo sugantahay ruwaadda qaarkood intaasi yaani xadiidka abuubakrata kuba darinbe bal taasba weeye xadiidka baabkii waa intii dee maqsuudkii waa inoo dhammaaday xoogaa kalaama halkan kuba yar sugan oo in yar mala joogsi u yar baahan waana tii aan sheegaynay markaa hore waqtiyadeennan waa tan aan arkayno dee in lasii sheego laba yidhaaho cadceedu maalinta caynkaas ama bisha iyo maalintaas balkol kol iyadoo sanado ay kaba dambeeyaan ayay waxa weeyaan madoobaan doontaa ama dayaxu waa madoobaan doonaa bal manaadiqda ay xadidaan oo bilaada qaarkood ay yidhahaan bilaadaasu kaba madoobaan doonaayo kusufka wadamadaa lagama arkayo kuwaasna waa lagaba arkaya bal umuuro saasa ee umuurna kolley saasunbaabay uba dhacaan taasba weeye umuurtaasna dadkii waxay kaba dhigtay dee inay leeyihin waa shaygaa la yskaba garanayo iska caadiga ahoo arrinkii takhwiifkii ahaa iyo bal in loo soo laabmo ilaahay oo lagu markaasoo bal waxyaala lagu cibro qaato iyo taas dee taasna meeshii bay kaba saarto waa arrin caadiya ayaabay noqotay dee waxaan filayaana imaka dadku caadi bay u noqotay laakiin beri qaarkood waa laga yaabaa marka lasii sheego dee waaba la qariibsanayo waa la isweydiinayo tani say kuba dhacaysaa taasoo waxaan xusuusnay waxaan malay sagaaliyo sagaashankii kolku suub saas uu dhacayo dee muddo lasii sheegay muddo horteed oo kale in badan baa kalaam iyo hadalkiiyo yimise lagu ogaan karaa say tahay waxaan marunbaa ma beenbaa waxyaalo saasoo dee wixina markii dambe ay dhacaan taas waxaan xusuusnaa kitaab beri amala ymanka iibsaday inay sideetankii baan filaya ama sagaaliyo toddobaatankii mid bay ahayd maraan joogay halkaas nin hindioo la yidhaha waxiidudiin khan leeyahay cinwaankiisuna alislaamu yutaxadda laga yaabaa dee waqtiyadaas saxwadu bilaabantay kutubtii ugu horreeyay noocyada lagaba alifay oo alislaamu yutaxadda cinwaankiisu ahaa waa hadda lixdanadii baaba isagu uu alifay kitaabka ayaa waxaa kusii xusnaaba dee kusuufkan waqtigaa dhici doona iyo waxyaalahaas iyo dee waxyaala uu kaba waramayay waa taa sagaal iyo sagaashanka dhici doona oo kitaabkana waqtigaaseen bal markaa waxaan leeyahay umuurahaas kolley umuuro ku tacalluqsan oo halkan xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala iyo hadda aimadu kaba hadleen baan ku yar joogsan doonaa wixii kale masaadiran idin yar celinayana waan idin yar celin doonaa haddii aan la idhaaho si bal marka aan u ogaano umuurahani horta laba sababood baabay yeelanayaan sababo waa sabab xisiya oo waa sababtaa dee socodkoodan iyo meelahay kala marayaan iyo manaasisha iyo waxyaalahaas ka dhalanaysa waa sababtaasna ruuxii dee jaanibkaa yaqaanee macrifada weyn uba lahaa uu garan karo waxani waqtiga uu dhacayo se u dhacayo waxyaalahaas uu garan karaba waa sabab xisiya maaha wax bashar la yimaadeen wax cadceedda iyo dayaxa xaggooda kaba imanaya maaha ilaahay subxaana wa tacaala kownkan abuuray waxana ay aayaadkiisii ahayd baa tanna sababtana u yeelay oo saa dee asbaabo badan oo waa umuuro uba yeelay ay jirto taasba weeye taasi waa sababta xisigaa waana sababtan dee lagaba waramaye taas oo kale midna waa sabab macnawiya waa sababtan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh noogaba waramayo inkastaba shay xisiyo la dareemayo wuxuu haba ahaatee laakiin haddana taqdiirka ilaahay iyo waqtigan taas jaanibkan kale macnawigiina waa la socdaayoo ah dee waa kaa qur-aankaba inoogu soo noqnoqoto bal haddii ilaahay habeenkiina daa'im kaba dhigo yaa maalin idin keeni lahaa dee aad noloshiisiiyo waxaa uba baxdaan oo haddii cadceed la waayo inay wax kastaana nololimay jirteenba haddii tan daa'im cadceedda la idinkaba dhigo macnaa ilaahay bay tani taqdiirkiisa tahay waana kaas qiyaamada markay dhawaato ama qiyaamadiyana waxyaalahanba ay soo daadan doonaan cadceed iyo dayax laysu geyn doono nuurkani uu tegi doono waxyaalahana ay tusaalo iyo namuudasha ay u tahay taa la yskuma xusuusinayo qaflada la yskagaba kaxaynayo bal iyaduna waa sabab macnawiya labada sababoodna min allahi subxaana wa tacaala weeyaano wax is-anfiyaya wax taasba maaha horta bal markaa taas weeye iyada taasi iyada waa mid sabab xisiya markaan leenahay sabab xisiay leedahayna dee kol haddii ay sayrkii iyo waxyaalahaasiyo kaba dhalanayso arrinkuma noqonayo qeyb laga waramayo oo nimanka munajimiintii waxyaalihii ay sheegayeene xataa ka u tagay waxweydiiye layihi salaadba lagama aqbalayo kolkol si sawaab haba waafaqeyna dee beentoodna ay kaba badnay tani baabkeed maaha oo waxyaalo dee manaasishan iyo sayrkan kaba dhalanayo ciddii taqaanay ay iyadu bal waxa weeyaan garanayso taasba weeyaanoo haddii lagaba waramo xataa sanado badan dabadood inay waxaanay dhici doonaan ciddii jaanibkan taqaanay dee kolkol way dhici kartaa ruuxani macrifadiisu inaanay dhammayn oo khada xaggaa kaba yimaado laakiin haddii khaasatan ay wax iskuba raacaan oo kale jaanibkaas dee waxay noqonaysaa waxaan qeyb ahaynoo waa wax xisaabtan iyo waxaan kuba imanayo iyaduna markaa wax la qariibsado maaha wax loo qaato inay ilaahay baa qeybkaun og kaba hor imanaysa maaha bal iyada taasna waa iyada midootan meelahan kalaba soo baxayna weeye taasi waa iga hordhac ee halkan sheekhu bal si aan cibaaraadkii usoo yara dabdiyo waxa uu yukhawifu ku qabtay fiihi raddun calaa man yazcumu min ahli layti ana alkusufa amrun caadiyun laa yataahar walaa yataqadam wuxuu leeyahay waxay radin ugu sugan tahay bal waxaan leenahay dee umuuro horta maaha inaan hadalkan imika durbubo la boodayno un waa ta aan leenahay laba sababood baa jira sabab xisi iyo sabab macnawiya sababtan xisigiina garashay ciddii dee taqaani weeye maha dadka o dhan bal ibnu taymiya raximah llahu tacaala wuxuu kaba dhigaa oo kale uun san imika bishu inay ama soddon ku dhammaanayso ama dee sagaal iyo labaatan tu kaba cabira isaga waxa weeye waa inay bishu bilanayso habeenka soddon ay tahay ama habeenka koob iyo soddon ay tahay dee habeenkaasi kolleyba bisha kale kaba tirsan tahay sad aynu u garanayno taa loo garanayo ayuunbaa loo garan karaana in hilaalku ama waxyaalaha khusufkiiyo khusufku markuu dhacayo ee wuxuu leeyahy waxay ku kala duwan tahay ruuxna hadduu garto imika bishii bal ka soo qaado inay afar caawa ay tahayba in raja markan garanno oo kale inta ka harhsan dee inay lix iyo labaatan ama shan iyo labaatan harsanaysaa wax la garanayo wuxuu leeyahay waxyaalahana kusufkiya taasoo kalena macrifadaasunbay laba mid tahay oo wax sida taasoo kale loo garanaya waxay ku kala duwan yihiin midna waa macrifo dadka o dhan ka wada dhexaysa oo dee bishu waqtiga bilanayso iyo bishu inay waqtigaas ku beegan tahay dadka way ka wada dhexaysaa midna waa macrifo khaasa oo ciddee waxaan taqaanay ee sayrku ay garanaysay laakiin bal arrinku taasunbaabuu noqonayaa bal waxaa halkan horta kuba sugan qolooyinkii dee waana culimmada dawaa'ifka oo mida siday xadiidka ku fasireen ahlu hayaa waxay sheegtay kusufku amar caadiya inuu yo waqtigiisa aan aan ka horreynayn kana dambaynayn bay reedin u taho hadday arrintu taa tahay dee takwiif waana sida dee kolley imakaba malaa kuwa dee waxaan aaminsana ama dee khaasatan jaanib mulxidiin aan ilaah ma waxyaalahaas oo kale ay kaba dhigayaan dacnin ay diintii kuma dacnile wax takwiifa kuma jiraaba ma jiraane wax takwiifi kumaba sugnaanayso wuxuu la mid ahaan laun buu leeyahay bimansilati ljazari walmadi fi lbaxri baddu marna way caaridaa marna way soo noqotaa taasoo kale ayuubaau noqon lahaa marka qolooyinka saaidida ibnu carabiya buu soo qaaday oo halkan kuba radiyey xadiid noo dambeeyana isagoo wax kaba soo qaadaya ee bal aan hadalkiisa bacdigood ay yidhaaheen taas oo kale sheekhu kolley intaa hadalka kumuudayn xadiid buu soo qaaday halkan axmed iyo nasaa-i iyo ibnu maajiya ay wariyeen oo ah ana shamsa walqamara laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaati walaakinahumaa aayataani min aayaat illahi waa intaynu haynayba intaasi laakiin maxaa la socota wain allaha ida tajalaa lishayin min khalqi khashaca lahu waa sabab kale ilaahay hadduu shay khalqigiisa ka mida u tajaliyo se tajaligii dee duurkii waqtigii nebi muuse oo kale wixiaas waa khuduuca marka waa khuduucdii bay kaba mid tahay markaasaa wuxuu ka soo noqonaya halkan khazaliyo ziyaadadaas ay isku taagtay ama ishkaalsaday oo leh ma sugno kol haddaanay sugnayna kii soo naqliyay in la beeniyo ayaaba laga maarmaana hadday sugnaatona in la awilo ayaa ka fudud shay la garan karo oo cad oo dee mukaabaradiisna ay w diidmadiisu ay mukaabaro tahay in waxa weeyaan dee la yidhaaho way ka hor imanaysaay bal hadalka khazali baan yar eegaya horta khazali raximah llahu tacaala dee waa imaamka aan garanayno kollay cilmigiisiyo taas jaanibkan falsafadiiyo waxyaalahaasna kollay aqoon sarana waa u lahaa waxaan u leeyahay intuu kitaab dejiyey maqaasidulfalaasifa la yidhaaho ujeedooyinkooda ayuu kitaab uu ku radiyayay waxoodii oo dhan oo uu tahaafutulfalaafisa uu ku magacaabay buu dejiyey malaa kitaabkina waa madbuucba walow dee kiisaa tahaafutu tahaafut ibnu rushdi leeyahay bal waxaw bal kitaabkiisaasba weeyaan ayaa hadalkani tahaafutulfalaasifa kuba sugan yahay isagoo iyaga waxyaalahoodii burinaya ayuu leeyahy laakiin waxyaalahan maaratay ay sheegayaan haddii asal usuushii shareecada ka mid ay ka hor imanayaan aanay jirin oo kale oo taasi aanay kaba hor imanayn wixiina khaasatan waxyaalaha handase iyo xisaab la garanayo kuba dhisan uu yahay diidmadiisa la diiday weliba magaca shareeco lagu diido isagoo ninkuu is leeyahay shareecadii baad xoogeynaysaa taasoo kale la buriyaa dee dhib badan bay keenaysaayoo dadkii waxaan yaqiinsanaa oo kale yaqiintoodii kama tegayaane shareecadii uu ruuxani dariiqaan dariiqii loogu nusraynaya ahayn sidii kuba nusree ayay iyagu beeninayaan oo halkaa waxaa kaba dhalanaya dee shay la ogyaho qadciya haddii la yidhaha bismi shariica lagula doodo dadkii oo la yidhaaho waan burinaynaa in la yidhaaho ay shareecadiiba ay kaba shakiyaan oo halkaas dee warkaasuu soo qaataa uu yidhaahaba dee cadowgun caaqilun khayrun min sadiiqin jaahil isla diintii u nusirayo oo kale laakiin dariiqiisii aan marin waxyaalo dee xaqiiqaana dhici karta oo ilaahay abuurkiisiiya inuu bismi diin kuma beediyo diintii dararka uu yeelaya ayaa ka badanba dee ka kale wuxuu yeelayo hadha waxay imanaysaa in dee taasba laba beeniyo kalaa imanaysa bal markaa xadiidku dee tataa soo qaatay uu leeyahay walow xadiidkan dee kolley ibnulqayim iyo xaafid ibnu xajar oo halkan odhanaya iyo subkiiyo oo kale iyo ay taabtaan ay leeyahay xadiidka sanadkiisu waa xoog buu leeyahay laakiin ibnulqayim baa yidhaha waxaa suurtagala lafdigan uu diidsan yahay inuu mudrajiye bal waxaan leenahay qolooyinkii ugu horreeyey iyaguna hadalkan lahaa arrinkani qeyb maaha oo wax xisaab lagu garan karo oo wax duruqda handasiga ama xisaabta lagu ogaan karo ghazaali baa kaba mid ahaa kitaabkiisaas anuu kitaabkiisa maan arag laakiin hadalkiisa suyuudi baa kitaabkiisa nasaa-i sharaxa uu ku leeyahay waa sharaxaan badnaynba laakiin halkan waa dheereeyey sindiina waxoogaa buu leeyahy laakiin xaashiyada sindiye sharaxa ayuu hadalka soo naqliya isagoo dheereeya walow aan filaya qeybta inta badan inuu ka soo naqlinayo taajudiini subki kitaabkiisa manculmawaanicu kaba soo naqlinayo hadalka iyo suurada iyo xadiidka iyo sooba dhigtay bal taasi iyadu waa mid ibnu taymiya raximah llahu tacaala iyadoo su-aasha la weydiiyey iyadana waa meelaha diin celinaya mujaladka afariyo labaatanaad weeye safaxaad toobaneeyaka ama waxoogaa ah ayuu su-aasha jawaabteedna ahayd hadallada aan marka hore soo naqliyeyna qeyb ka miday ahaayeen isagoo le arrinkani qeyb ma aha arrinkani waa shay dee dariiqa sayra shamsi lagu garanayo ee waxa ay tahay uun midi waa cilmi khaasa oo dad gaari ay leeyihin midna waa cilmacaama saa bishu waqtiga bilanaysa dadkao dhan ay ka wada dhexayso oo bal markaa umuuruhu oo isagu leeyahna mana dhicayso oo may dhicin saa dee barhkood soo naqliyan tobankii maalintii tobnaad bay ahayd markii rasuulka ilaah inankiisu intuu dhintay idhaha cadcaddaa madoobaatay mayma isagu wuxuu leeyahy ama waxay noqonaysaa wasaa la yidhaha imaka ama waqtigaa bishu cadcadu hadday madoobahaysana waa leylat alisraar buu leeyahy waa habeenkaas sideelaatan ama sagaal iyo labaatan bishu taye dayuxu qarsooyihun bay madoobaantaa dayuxuna waqtigu madoobaada waa waqti alibdaar oo waqtigan dee afariyo tobnaadka iyo kuwaasiyo waqtiyadaasun inaha kale ma dhacaysuu leeyahy haddii qolooyina ay ka hadleen ciid iyo kusuuf kulma kolley imaam shaaficiya waa umkiisa ahayd waa masaa-ishii buu leeyahay dee xaggan kalena malaha tanna taas may dareensanayn jaanib kalena masaa'il badan oo tamriin loogama jeedo bal waxaasi hadday dhacaan sii la yeeli laha waxaasi hadday dhacaan oo kolkol aan wujuudka waaqac kuma lahayn ayuunbay kaba mid tahay buu yidhaahayo bal markaa taas ibnulqayim kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada hadalkaa khazaali buu soo qaataa marka dambena isagoo bal hadalkiisii ku yar xoogeynaya lafdigani inuu mudraj yahay saxaabadii buu tiriyaa kusuufka bal umuuruna waa tiriyaa isaguna miftaaxu daari sacaada qaybtiisa dambe bal waa umuuro ay soo qaadaane bal waxaa meesha iyaduna muhiima uun iyadoo uu qolooyinkii khazaali xataa ku diiday oo ku radiyey halkan iyo soo uu naqlinayo hadal buu isagu ku soo khatimaa hadalka waxaa le imaamkii weynaa ibnu daqiiqilciid oo wuxuu leeyahay ibnu daqiiqilciid baa le hadalkan kusoo khatimayo waxaa dhici karta barhkood inay u ictiqaadiyaan arrinkan ahlalxisaab ay sheegayaan waa in la garan karo kusuufkiiyo lasii xadidi karaa yunaafii qowlahu yukhawifu llahu bihima cibaadah inuu hadalkan ka hor imanayo inay taas dadka qaarkood ictiqaadiyaan waa ibnu daqiiqilciid baa leh arrinkuna taas maaha buu leeyahy ilaahay wuxuu leeyahay afcaalan calaa xasabi alcaada waa asbaab w dee sidii caadada ahayd kuma socota iyo wa afcaalan khaarija can dalik afcaal kale oo kaba baxsan ilaahay qudradiisaana sabab kastaba tanna isagaa keenay tanna isagaa keenay waa ta aan lahayn marka waxa weeyaan markaa kol haddii xataa asbaab caadiya haddii loo yeelo dee arinkania dadka culimada dadka macrifada badan ilaahay u lahaa taasi kolley cabsi bay ku keenaysaa wixii dee khaarij alcaada kuba yima ama kaba baxa uunba laakiin wuxuu leeyahay labada arrimood isma anfeeyaan in sababtan xisigaana ay yeelato sabab caadiyana ama sabab dee macnawiyana ay yeelato taasba weeye oo wuxuu leeyahayna marka hadalkiisa markuu murtiyeeyo xaasilka kalaamkiisu waxa weeye waxaa ahlal xisaab ay sheegayaan hadduu xaqan fii nafsi اlamri yahay meesha kama saarayo inuu yahay kownu mukhawifan licibaadillahi inta khawfkana jira waa laba sababood midnaba sabab xisi iyo sabab macnawi labadaba ilaa xaggii ayubay kaba yimaadeen kolley hadal ibnu baas leeyahay oo uu hadalkan kusii xoogeynayana xagga hoose idinkuma sugantay qolooyinkeena sharaxa haysta tacliiqiisa waa dee oo uu leeyay saa ibnu daqiiq wacudo waa taxqiiq jayidahoo dee waxa weeyaan asbaab macruuma way leedahay asbaabtan macnawigna way jiraan labadina iskaba hor imanayaan bal kalaamkiisana egtee xaasilku waxa weeye waxaasoo laga waramaa qeyb ma aha laakiin dee ciddii taqaanay ayuunbaa garanaysa arrinta kale jirtaana imaka haddaan sii ogaano inay berri oo kale cadceedu madoobaanayso axkaamtan aan hayno oo dhammi kama ratimayso intaane wixii imane hadday dhacdo ayuunba xukunkaasi kaba ratimaya garashada aan garanay berri ama cadceeddu inay madoobaanayso wax afcaalow dee lalaba imanaya haddaan wixii waaqac noqon ma jirto oo ma keenayso waxyaalo la sameeyo garashadaa lagu sameeyo arrinku wuxuu ku xidhan yahay muuqasho taa duhuurka unbaanay camal kaba ratimayaayo markaa garashadeennan wax axkaama iyo wax acmaal sharcioo kaba ratimayaa taasna maba jirto ee waa arrintaasun dee macrifadaa iyo asbaabtaa la gartay baabu tacawudi min cadaabi alqabri fi lkusuufi baabutacawudi magangeliyadii ilaahay la magangelayay min cadaab lqabri qabriga cadaabkiisa fi lkusuufi waqtiga cadcadu ay madoobaato taas buu baabkeedii yahay xadaana cabdullahi bnu maslamata can maliki can yaxya bni saciidin yaxya bnu saciid alansaari weeye imaam maalik yaxyuu kaba warinaya can camrata binti cabdiraxmaan can caaishata zawji nabiyi sala allahu calayhi wasalam ana yahuudiyatan haweeney yahuudiyad ah ayaa jaa-ad timi caaishay u imanaysa tas'aluha xaal ay wax weydiisanayso oo dee waxbay weydiisanaysay fa qaalat laha waa su-aasheedii bay ugu dartay ducadan oo caaishay la hadlaysaa acaadaka illaahu min cadaabi alqabri ilaahay cadaabu lqabriga ha kaa badbaadiyo dee waxna way ka doonaysay fa sa'alat caaishatu dee arrinkanna hore umay maqal cadaab qabri cadaab naareed unbay ogeyd caaishe cadaab qabri may maqalba markaa horteed fa sa'alat way weydiisay caaishatu radia allahu canha rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay bay weydiisay oo waxay tidhi ayucadabu nnaasu dadka miyaa la cadaabayaa fii qubuurihim xabaalahooda dadka miyaa lagu cadaabayaa oo markaa qabriga intaan naarba la gaadhin qubuurta miyaa dadka lagu cadaabayaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam caa'idan billaahi min dalik ay acuudu waan magangelayaayo bilaahi ilaahay caa-idan magangeliyo ilaah baan ka magangelayaa min dalika arrinkaa aad sheegayso oo cadaabkaa qabriga ilaahay baan ka weydiisanayaa inuu iga badbaadiyo amaan kaba magangelayaa kolle caa-idanna dee walow lafdigu ismi faacil sifadii uu kuba yimi waxa ay dee way sheegaan walow kaa kalena ay sheegaan waxaabay yidhahdeen halkan waa master oo waxa weeyaan sida dee masaadir qaarkood oo san wasanka kuba yimaada taas baaba jirta oo sida alcaafiya oo kale iyo cuufiya caafiyatan alcaafiya markaa macnuuna uu noqdo acuudu billaahi ciyaadan oo markaa masterkii uun ficilkiina waaba kan inoomeeye dee waan qadaraynaa oo ilaahay baan magangeli aan magangelayaa aan ka magangelayaa arrinkaa aan kaba magangelayaa haddii bal caa'idan billaahi dee ismi faacilba acuudu xaala kowni caa'idan billaahi ismi faacil lagaba dhigana iyadna ba'si kuma sugna bal taas baa rasuulka ilaah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh daahirkana ilaah baan kaa kamangelayaadu si wax aan rasuulka ilaahay markaa loo soo waxyoon oon loogu soo waxyoon cadaabulqabriga ayaaba daahirku yahay laakiin bal arrinta tafsiilkeedu xadiidka markuu kusoo celiyo janais insha allahu tacaalana dee kolley intaynaa kitaabku joogsan xagaa u joogsan waa waxaan rajaynaynay inaan gaadhno ayaa bal ay kuba iman doontaayo cadaabulqabriga janaaisa iyo halkaase oo markii dambe rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh caaisha baa lahayd intii intaa ka dambeysay oo isagoo salaadaha salaadaana ilaahay weydiisanaya inuu ka ilaaliyo ka badbaadiyo taas baaban arkay waaba daahirka ah inaan rasuulka ilaahay markaa xataa naftiisa aan waqtigaa loo soo waxyoon cadaabulqabriga laakiin maxay caaisha tidhi uma rakiba rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa fuulay daata kaadaatin maalin markaban waxbuu fuulay adugu wou baxay isagoo dee daaba fuushan kolley rukuubkiisaasna wuxuu ahaa waqtigii uu wafaaday ama uu dhintay inankiisii ibraahim rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee aaskiisii buu tegey waana taa aynu soo marray maalintii uu dhintay inay waxaana waa markii ay inuu dee cadcadu ay madoobaatayoo dadkiina dee sidii caadadooda ay odhaan jirtay dee limowti cadiimin baa ay cadcadu u madoobaatay ay yidhaaheenba ibraahim dhibashadiisay u madoobaatay rasuulka ilaahina arrinkaas dee uu waxa weeyaan iyagii uu taas ku dee meeshii ugu caddeeyey inaanay ruux dhimashadii ayankaan aanay cadceeddu u madoobaanayn iyo noloshii toona haddaba waa furitaankiisu taas buu ahaa fakhasafat shamsu cadceeddii ayaa madoobaatay khasafat iyo kasafad labadaba in la isticmaali karana waataan soo ogaanay ama tarjamo uu inoogu dhigtay de casharkii kan ka horreeyey farajaca duxan waqti barqi uu soo noqday famara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa maray bayna dahraanayi lxujari macnaa waa aqaladii ee masjidkaanay kuba dhegsanaayeenoo dhinacyadiisay ku yaaleen aqaladiisii weeye jamcu xujratina dhexdoodii ama halkaas buu maray rasuulkii ilaahay dee masjidkii baanu tegayo iyagii kuma soo baydhine masjidkii buu galayba lafdiga dahraanayna nuunta iyo aliftay ziyaado idhaahaan oo macnaa waa bayna dahrayi lxujari in laba idhaaho kolkolna lafdigoo dhan bay leeyihinba waa muqxam muqxamna macnu waa zaa'idba oo macnuhu waa bayna alxujari markaa la yidhaha haddaan lafdigaba guud ahaanba ziyaado kaba dhigne adkaynun macnaa lasii adkaynayo in loolaba yimi uma qaama waa kacay rasuulkii ilaahay yusalii xaal uu tukanayo dadkiina waa tukinaya wa qaama annaasu waraa-u dadkuna way istaageen gadaashii faqaama qiyaaman طawiila taagni dheer buu taagnaa uma rakaca rukuucan طawiila haddana rukuuc dheer buu rukuucay uma rafaca rukuucdii buu kasoo tooso faqaama qiyaama طawiila taagni dheer buu istaagay wahuwa duuna alqiyaami اlawali qiyaamka labaad ee ka dambeeyey ictidaalkii markuu u toosay uuna haddana qira'a uu dib ugu laabmay kii hore uu ka yara uma rakaca rukuucan طawiilan waa rukuucdii labaad ee weli ragcaddii hore uun rukuuc dheer buu rukuucay wahuwa duuna rukuuci ilawali rukuucdan dambana macnaa mid kastaaba kii ka horreeyey uu ka gaabnaa une waa ka waabsanaa uma rafaca rukuucdii buu kasoo toosay ictidaal buu u toosay markaa dabadeed fasajada waa sujuuday uma qaama waa istaagay sujuudda dheerarteen in la dheeraynayana baabka ka dambeeyaabuu inoogu keeni doonaa ama tarjama u dhiganayaa gaareen uma qaama faqaama qiyaaman طawiilan intuu kacay sujuuddii markuu labadii sujuudood iyaga muu kordhinee laba sujuudood inuu sujuuday ayuu istaagay taagni dheer wahuwa duuna alqiyaami ilawali kii ka horreeyey unkana waa ka yaraa dee waana taasin ka hore oo kale baqaro qadarkeedii inuu taagnaa oo qur-aankii oo aqriyay taas ay kuba qadareen uma rakaca rukuucan طawiila wahuwa duuna rukuuci اlأwal uma qaama qiyaama طawiila wahuwa duuna alqiyaami اlأwal uma rakaca rukuucan طawiila wahuwa duuna rukuuci اlأwal intuba mid kasta kale uu kasii yargaabnaa uma rafaca fasajad wuu soo toosay oo ictidaalkii haddana wuu sujuuday wansarafa salaadii buu kaba baxay faqaala wuxuu uhi maa shaa allahu an yaquula de waatayn hore usoo marnay tarjamana waa kii inoogu dhigtay khudbadiie waa khudbadii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu khudbeeyey ay kaba midayd salaad iyo sadaqa iyo dikri iyo iyo de bal maalan taas iyo inaanay dee laa yankasifaani limowti axad walaa lixayaati laba aayadood oo aayaadkaa ilaahay kaba midan yihin waa umuurihii aynu soo marray uma amarahum waa halkan wuxuu amray rasuulka ilaahay an yatacawaduu inay magan galaan oo min cadaabi lqabri qabriga cadaabkiisana ilaahay subxaanahu watacaala ay weydiisa inuu ka magangeliyo ka badbaadiyo taas buu rasuulka ilaahay amray oo macnaa dee waxa weeya waqtigaas ayaa iyadana waxa weeye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxyaalihii u amray bay kaba mid ahay taa ibnu munayr buu kasoo noqonayaa dee labadii ibnu munayr mid ahaan weeyaane tacawudkan cinda alkusuuf munaasabada uu lu leeyahay oo macnaa waxa waqti cadcadu madoobaatay haddana bal qabri cadaabkiina in ilaahay la weydiisto dee waxyaalo kaleo acmaal kaloo la imanaya waa taa laynoo jideeye bal munaasabadu waxa weeye ana dulmat nahaari bilkusuuf tushaabihu dulmat alqabri wain kaana nahaara dhulkii waa madoobaaday cadcadii baa madoobaatay dulmada iyadoo ay maalini jirto ay wax madoobaadeenee kusuufkan ay kuba madoobaadeen maxaa dee lagu xusuusanayaa ama ay shabahaysaa qabriga dulmadiisii dee xataa maalinba haba noqoto waqti maalin haba dee dee waa kaasoo ina waqti kastaba waa madowbe markaa shaygu wixii u munaasibka waa lagu xusuustaayo dee markaasay tani xusuustaata maxay keenaysaa cabsi jaanibkaa lagaba cabsado ilaahay subxaana watacaala la weydiisto inuu dee kaa badbaadiyo ebal taasba weeyeoo uma amara man yatacawada min cadaab alqabri laakiin cadaab alqabrigi iyo umuurahaasi kolley janaais bay inooguma dambeeyeen xataa qisada haweenada yahuudiyada iyo umuurahani way noo soo noqon doonaan baabu tuuli sujuudi fi lkusuufi baabu bayaani duuli sujuudi waa sujuuda dherarkeeda filkusufi waqtiga ay cadceedu madoobaato ama dayax madoobaado saaq taagnidii iyo rukuucdii loo dheeraynayo in sujuudana loo dheeraynayo bartaas buu baabkeedii yahay walow axaadiida badankoodida ay kuma sugantay sajad uu sujuuday uno inta badan aanay ku iman waatan axaadiida qaar ay nooguma timo sujuudina waa la dheeraynaya xadaثna abu nucaym qaal xadaثna shaybaan can yaxya can abi salamata can cabdillaahi bni camrin anahu qaala wuxuu yihi cabdillaahi bni camr bn اlcaas weeye in wuxuu yihi lamaa marka yaxyuhuna waa yaxya bn abi kaiirka kasii horeeya abu salama lamaa kasafat الshamsa cadceedu markay madoobaatay dee saxaabada cadceed madoobaadka warisayna ilaa sagaal iyo toban way gaadhayaan markay madoobaatay calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nuudiya waa la dhawaaqay dee dadku si ay isugu yimaadaan oo inay waqtigan horteedna may arag salaad kusuuf loo tukaday iyo dee arrinkana may iman intii rasuulka ilaahay joogay markaasay dhacday markii ugu horreeyeen ina asalaata jaamicatun salaadu waa mid jaamica oo daatu jamaacatin ama midee dadkii kulminayso la isu imanayo farakaca nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu rukuucay ragcatayni laba ragcadood labada ragcadood macnaa waa rukuucayn weeye laba radi waa ragcaddii hore eg laba rukuucood bay lahaatay macnaa wuxuu rukuucaydan ragcatayni ay rukuucayni laba rukuucoodoo fii sajdatin sujuud dhexdeed kuba sugan ama sujuudana wuxuuba wadaa iyada halkan waa ragcaddii oo dhan baa loo wadaayo macnuu waxa weeyaan labada ragcadoodna waa laba rukuuc sujuuddii iyadu isma bedelayso waa labadii sujuudood haddaba laba rukuucood buu rukuucay oo fii sajdatin waa sujuud ama ragcad dhexdeed kuma sugan waa ragcad dhan un uma qaama uu kacay oo fa rakaca wuu tukaday hadda uu rukuucay ragcatayni laba rukuucood waa qiyaamkii labaad ragcaddii labaad fii sajdatin iyadnoo ragcad dhexdeed ah ragcaddee tamaamkeedba ah uma jalasa uu fadhiistay rasuulkii ilaahay markuu labadii ragcadood dhammaystay atixiyaadkii ee dhaadheeraa atixiyaadkiibuu u fadhiistay uma julliya can shamsi cadcadii baa laga fayday wixii daboolee madowga ahaa macnaa cadcadiibaa caddaatay waa markii uu fadhiistay rasuulkii ilaahay waxaanu kuma fasirayaa dee intii udhexaysay atixiyaadkiiyo salaamta saynu hore usoo marnay xadiidkai caaisha waxa weeyaanba kuba yimi markaas xadiidka caaisha ahaa uma insarafa waqad tajalat ishams wuxuu salaadii ka baxay iyadoo cadcadi caddaato markaa uu fadhiistay dabadeed intaanu weli kaba bixin baabay caddaato dee wuxuu dhammaystay salaaddii iyadoo ay caddahay qaala wuxuu yihi waqaalat caaishatu qaaladan ixtimaal inuu cabdullaahi bnu camrin yahay marka hadday taa tahay waa riwaayatu saxaabiyin can saxaabiyin bay noqon laba saxaabi waxaa kaloo ixtimaal ah qaala abu salama oo dee san uu cabdillaahi bnu camrin ugaba wariyo caaisha oo radaacba ugu raba habaryar ahaydba na waa ka wariyaa saynu axaadiideedii hore kuba soo maray bar waa dadkii axaadiideeda badsaday inuu kaa yahay xaafid bnu xajarna wuxuu isagu raajax yeelayaa fii naqdi buu leeyahay inuu abu salama yahay oo caaisho kaba warinaya kolley xadiidku waa inoo mawsuuluun saxiixa muslimna sani way dhacday buu leeyahay isagoo dee waxa weeye qowlkan caaisha kuba sugan yahay xadiidkan cabdullaahi bnu camrin caaisha maxay tahay waa halkan maxalushaadka waxay tidhi maa sajadtu maan sujuudin sujuudan sujuud qad kaana adwala mina weligay bay leedahay sujuudtaa ka dheerayd maalintaas maan sujuudin macnaa aad buu rasuulka ilaahay u dheereeyo sujuud la mid ah ama kaba dheerba anigu weligayba maan sujuudin taas bay tidhi caaisha bal xadiidka hortayn waxaa dee tarjamadii noogu sugnayd duuli sujuudi fi lkusuf waa kan halkanna waxaana kollay uu tarjamada u laba yimi sida sheekhu leeyahay isagoo dee ay ku radinaya qolooyinkii sheegtay inaanu sujuudda iyada la dheeraynahaynba taasba sheegtay waana tan caaisha halkan inooguba tidhi waxaana muslim oo kale la socotay rukuuctaa ka dheerna anigu waxa weeyaan maan rukuucin axaadiid kaloo dee iyadana sujuudan dheere ay kuba sugan tahay oo xadiid curwa can caaisha uma sajada fa adaala sujuud oo kale xadiid asma bintu abi bakrin oo hore aynuuba soo marray iyo in xadiidka cabdillaahi bnu camrin duruqdiisa qaarkoodoo fasajada wa adaala sujuudiya bal adigu riwaayaad kala duwan ayaa meesha kuba yimi xadiid inoo dambeeyo abu muusa alcashari xadiidkiisa iyadna way kuba sugan tahayoo bal axaadiidaasi waxay daahir ku tahay axaadiid badan oo wuu sujuuday unha kuba sugnaatay haba jireene laakiin axaadiidtaa kala duwan kusuuf marka ay noqoto sujuuddii in la dheeraynayo saa qiyaamkiiyo rukuucdaba loo dheeraynayo bal taas in laba dheeraynayo waxaana sheekhu leeyahay in la dheeraynayo axmed iyo isxaaq waa madhabkooda shaaficina laba qowluu leeyahy waa mid ahaan laakiin wuxuu leeyahy dadkii xadiidka aqoonta sare u lahaa ee asxaabtii shaafici ahaa waatay iyagu ku tegeen ay jasmiyeen ay doorteen kolley ibnu suraj iyo nawowiyana waa dadka doortay buu kaba soo naqlinaya kolley cibaaro aanan weli u yar baahan malaa dabdin na way iigu sugantay sharaxa waxaan filayaa weliba calaamadanaho imika maahae waa waqti hore un inaan kuba qoray raqab aanan waxna raacin waayo dee wixii aan ku sixi laha baanan markaa hayn oo ah watacaqabahu saaxibu markuu sheegay imaam nawowi inuu tan doortay baa waxaa sharaxa iigu sugan وتcqبه صاaحب المhdب بأنه لم ينqل في khبر ولم يqل bه الشhاaفiعي مaعnaa imaam نawwi baa lagu bushiyeeyo kitaabkaa uu magacaabay ninkii lahaa baa kuba bushiyeey oo yihi xadiidna taasi kumay iman shaaficina ma odhan imaam de nawowi oo tan doortay dhib ma laha oo hadalkiisa labadaba wejba waa lagu radiyay shaaficina naskiisii waa la hayaa wuxuu leeyahy waa mukhtasarka buwaydi imakana la madbuce buwaydiba xadiidyadna waa tan aan hayno labada qowl be laakiin waxaa meesha ishkaalka ah calaamadda aan dhigtay saaxib lmuhadab haddii la yidhaha muhadab ibnanowi isagaa sharxayba muhadabna waa ka horeeye dee saaxib lmuhadab ma bushin karo imaam nawowi taas weeye kitaabkaan saxnayn meeshan baa khada jira waxaa laga yaaba ina qabla cishriina caaman inaan qoray markii hore bukhaariga aqriyayay bal waxaan leeyahay raggiinan dee waxaana khibrada una dhalinyarada kolley malaha maktabadahan haysayna kuma jire kitaabkan u malaynayaa bal waxaad doon doontaan muhimaad oo ciddii dee soo tansiilin kartaa soo tansiilisa waa mujaladee bal mujaladkii halkani kuma sugan yahi waa suurtagal inuu yahay saaxib almuhimaat waana naynu soo maray horena magaciisa u soo hesheen qabsi badanna mooyi waxa daba uu ka ka galay imaam dawi la daba dhigay oo kolley imaam dawi la daba dhigayba bixaqin wabikayri xaqin baan leenahay walow isagana dee taasi waan waxaan waan tan tasawurayo inay meeshani tahay saaxib almuhimaat dabcan markan eegay aan islaa markii hore dhowr iyo tobankii daaru daybo kitaabkii way dabdisan tahayna waa cibaaradu tan un waa tan oo la rogrogay uuna wax kale maahe bal ciddii kitaabkaas heli karta khaasatan dee waa mujaladkan kusuufku kuma jiro markaasaan odhan karnaa haddii ictiraadkiisu meesha jiro dee waaban halkan kitaabka inoo wada saxaysaa guud ahaanba taas baan leenahay calaa kulli xaal maxay tahay in sujuuddii waa la dheeraynayaa axaadiisna taasay nooguba timi shaafici haddii bal qowl labaad uu jirana naskiisii waaba tan oo buwaydi mukhtasar kan sheekhu halkan sheegaya dee axaadiisna waa tan iyada inooguba sugan waxaana uu sheekhu leeyahay raximah llahu tacaala xadiis buu soo naqliyey kale oo iskeenaya keenaya waa xadiis cabdillaahi bnu camrin oo keenayo nasaa-i iyo ay wariyeen ibnu khuseyme iyo in juluuskan bayna sajdatayna la dheeraynayo waxaanu leeyahay xadiidkaasu mooye meel kale kumaan arag wax kaloo kuba yimi oon xadiidka ahayn laakiin xadiidku waa sugan yahay khazaalina waa kaba soo naqlinaya isagoo leh itifaaq soo naqliyey inaan juluus bayna sajdatayn la dheeraynayn wuxuu leeyahy hadduu madhabka ujeedana dee hadal taa lagalama hadlayo haddii laakiin xadiidu u jeedo ama madhabkaan u jeedin itifaaq ma jirayo xadiidkan baaba jira bal muhimku xadiidna waa yimi aljuluus bayna sajdataynna inuu dheerayn yeelanayo baabu salaati lkusuufi jamaacatan salaaddii kusuufta tukashadii la tukanaya jamaac ahaan laguma tukanayay taas baabkeed weeye oo dee jamac baa la isugu imanaya rasuulka ilaahay waa tii uu kuba tukiyey dadkii ka dambeeyeyna waa say yeeleenba bal taasba weeye oo macnaha mashruuciyada ay mashruucu tahay in jamaaco lagu tukado haddii imaamkii raatibka aanu masjidkiiba joogin ama aanu jooginna dee dadka ciddii kalba joogtaa dadkii tukinaysa oo jamac baa lagu tukanaya haddii aan imaamkii raatibkaaba iman waana jumhuurulculamaa qowlkooda ay leeyihin thawriba ay ka soo naqliyeen haddii imaamkii raatibkaa la waayo keli keliha loo tukadee laakiin jumhuurulculamaa may haddii imaamkii raatibkaa la waayo ciddii kolba timi ayuunbaa imaam iyagu iska saarayo kaasuunbaa tukin barhkoodunbaa tukina wuxuuhi markaa musanifu raximah llahu tacaala wasala bnu cabaasin lahum fii sufati zamzama wasallaa waa tukiyey ibnu cabaasin lahum waa dadkiibuu tukiyey waa dad markaa yimi fii sufati zamzama samsam sufadiisa sufadu dee ahla sufana waa ti aynu soo maray oo meel masjidka kaba mid ahayd oo hadhaysnayd bay ahayd markaa meesha dee adigu bahwiga ama iska yar waasicee la hadheeyaba sufo waa la yidhaahay waa halkii ceelku ahaa kolley malaa dee inay dadkii way ka dhaansanayaan oo had iyo goore malaa waqhtigooda dee waxay lahayd dullay lahaydba ilaa dee imika waa tan la qariyeyba halkii masjidka agtiisii ahayde laakiin dee may dheerayn waqtiga la qariyay intii horeba meel hoosoo loo soo dhaadhaxo iska noqonayse haddaba meeshaa hadhaysnayd ee zamsamka kuba yaallay malaa joogsaday ibnu cabaas waxaa la arkaana markaa isagu imaam halkan kama ahayn waqtigaas haddee waqtigii khilaafadii dee cahdigii mucaawiye iyo ay ahayd iyo markan dambe ibnu zubayr isagu bilaada kaba talinayay dee waqtigaa marna mu ahayn laakiin isagii jamaaca kuba tukayay iyadoo kusuf dhacay weeye wajamaca iyadana dad buu ururiyo waa jamaciyey caliyu bnu cabdillaahi bni cabaasin waa cabdullahi bni cabaas baa dhalay caliyu saajid baa la yidhaha kolley waanana dee waxa weeyaan hiqaadii ruwaadda kala mid a caabidna ah kolley salaadiisii badnaydna saajid baloo yidhi khulafadan reer bani cabaasna aabahood weeye ama waa awowba ninka abtirsinta ku galanee ibnu cabaas xaggiisa ay kaba galaan khulafadan reer bani cabaas isaguna waqti iyadna ay dhacday kusuf dhacay dad buu ururiyey oo macnaa jamac buu dad kuba tukiyey sheekhuna wuxuu leeyahy aharkoo mawsuula maan arag wasalla bnu cumar in cumarna isaguna waa tukaday macnaha dee jamaac ahaan daahirku waa isna jamaac ahaan buu kuba tukaday weeye isaguna wuxuu leeyahay wax ku dhow baa ibnu abi shayba kaba wariyo ibnu abi shayba xadiidka umuushtiileen macnaahu unbuu sheegay waa iyadoo la arkay ibnu iyadoo kusufintu dhacay ibnu cumar uu degdegayu bal kabihiibuu gacanta kuma sitay oo xagga masjidka u ordaya waa jamaacada si ugaba qayb galo taas bay ahaydba ibnu abi shayba waxaa kuba sugane bal muhimku jamac baa lagu tukanaya dee waana kan rasuulka ilaahay kuba tukiye dadkii jamac buu ku tukiye xadaثna cabdالlahi bn msلmةa an malik an zayd bn aslama can caطاء bni yasaari can cabdالlahi bni cabaasi qaala wuxuu ihi cabdالlahi bnu cabaas oo cabdالlahi bnu cabaas baa wuxuu ihi dee muwaطa iyo cid alle ciddii bal maalan dariiqa maalik kuba warisay oo dhan waa can ibni cabaas baa dhacdee wuxuu leeyahay sheekha halkan ay noogaba sugan tahay abu daa-uud baa waxaa dhacday riwaayat lulu-i sunanta abi daa-uud can abi hurayrata ibnu cabaas badelkeeda kolleyna waan soo maray dhowaan walow nusqooyinka qaarkood ay labada ismaal dhigeen oo bayna qowsayn abi hureyre ay geliyeen can ibni cabaasna ay dhigteen can abi hureyrana ay baaltaallay unoo deesan sababta waa riwaayadan bay ishaarayeene laakiin sheekhu muxuu halkan noo faa'iideynayaa inay qalad tahay taasi waa sida miziyana ay yidhaaheen abu hureyra maaha xadiidkii waa xadiid ibnu cabaas ee maalikoo dariiqiisa ay kuma wariyeenna ruwaaddiisu waa siday kuba wariyeen laakiin riwaayada lodheye abu daa-uud maha qolooyinka aan looli ahayn riwaayadooda can abi hureyra ay dhacday wuxuu leeyahy taasi waa qalade imkana alxamdulilah adugu kolley ibnu cabaasna waa la socdaye nusqooyinka qaarkood sida caynulmacbuudka oo kale ayaa bayna qowseyn ay taalay isagoo bayaan kalena aanay laba socon lakiin tan xaafid buu soo naqliyaa isaguba saaxibu cawnilmacbuud qaala wuxuu uhi inkhasafat shamsu calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam cadcadii baa madoobaatay waqtigii rasuulka ilaahay fasallaa rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baa dadkii tukiyeyoo faqaama uu istaagay qiyaaman tawiilan naxwan min qiraa'ati suurati albaqara bal iyaday taasi kuba dhowdahay inta uu taagnaa suuratulbaqara aqrinteedii ay kuba dhowdahay oo intii uu taagnaabaaba taasba ay kuba dhoweyd macnaa waxaana daahiraaba markaas cibaaradan inuu dee siraystay uu hoos uba dhigay waayo haddii kale uu sheegi laha sooma marka waa inuu hoos u dhigaye laakiin baabbu inoogu keeni doonaa baabuljahr casharkan ka dambeeya bilqiraati fi lkusuuf markaasaa yar eegi doonaa waayo dee cid kaleo iyadna taqdiirtisay way jiraan haddii qiraa'ada ula jahreeyey waayo dee garan lahayd oo taqdiirkan looma baahdeen haddaan la odhan ibnu cabaas waa yaraayo sufuufta dambuu kuma sugnaayo qiraa'ada ma maqlahayne bal iyada taa kalaamkeedu baabka uu dhigtay aljahri casharkan ka dambeeya ayuu inooguba iman doonaa biidn illahi tacaala uma rakaca rukuucan awiilan uma rafaca faqaama qiyaama awiilan wahuwa duuna alqiyaami alwali uma rakaca uu rukuucay rukuucan awiilan wahuwa duuna rukuuci lwali uma sajada waa sujuuday uma qaama waa istaagay qiyaama awiilan wahuwa duuna alqiyaami alwali uma rakaca rukuucan awiilan wahuwa duuna rukuuci lwali rukuucdii hore wax kaba yar uma rafaca uu kasoo toosayoo faqaama qiyaama awiilan wahuwa duuna markaas uma rafaca faqaama qiyaama awiila wahuwa duuna meye uma sajadan ka booday uu sujuuday markuu sujuuday dabadeed ayuu soo kacay uma qaama qiyaama awiila wahuwa duuna alqiyaami alawali uma rakaca rukuucan awiila wahuwa duuna rukuuci lawali uma rafaca faqaama qiyaama awiila wahuwa duuna alqiyaami alawali uma rakaca rukuucan awiila wahuwa duuna rukuuci lawali uma sajada ragcaddii labaadna way dhammaatay uma insarafa salaadii buu kaba baxay walxaal qad tajalat ay cadaatay ashamsu cadceedi faqaala sala allahu calayh wasalam ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati illaahi laa yaqsifaani limowti axadin walaa lixayaati uma madoobaanayaan ruux dhimashadiiyo noloshii toona faidaa ra-aytum dalika haddaa arrinkaa aragtaan daalikana waa madkuurkaasoo waa kusuufka ama khusuufkaas fadkuru llaahi ilaahay xusa ee dikrigii waxa weeyaan dee towbadii iyo istikfaartii iyo salaada la tukanayo iyo bal umuuraha sadaqadii iyo wixii yimi oo dhanba xuskii ilaahay bay noqon dee waxyaalaha towbadii iyo dee dikrigan iyo umuurahana oo waxyaalo dee balaayada lagaga hortago ama dee taasoo taa laba yimaada markaasaa wuxuu yidhi haddana qaaluu waxay yidhahan yaa rasuul allahi dadkii baa ku odhanaya ra-aynaaka waxaanu ku aragnay tanaawalta shay-an fii maqaamika macnaa tanaawalta kolley tanaawulka halkani qaadasho uu wax qaatay dee suuradii waa lahaa si wax wax qaadanaya gacantii buu fidiyey marka waxaanu ku aragnay adigoo wax qaadanaya shay dee aan iyaga u muuqan shay-an oo gacantii kuba fidinaya fii maqaamika meeshaada aad taagnayd oo intaad salaada ku jirtay uma ra-aynaaka waxaanu ku aragnay kackacta adigoo macnaa nusqooyinka qaarkoodna waa nusqada kushmihani ta kackacta baa dhacday macnaa ta'aharta weeye maxaanay soo naqliyaan kaca rajulu idaa nakasa calaa caqibayhi macnaa ficilkoo mudaacafo hulaaiya kaca laba caynun buu leeyahy laba kaaf markaa ma laha inuu marka uu dib usoo noqdo ruuxu khadaabana le asalku dee waxa weeyaanuun mala iyadoo uu ahaa ta kackacta markay saddex cayn oo ay ku kulmaan meel isugu tegayba intay cuslaysteen ayay mid ahaan kaafka loo bedelay marka kackacta la yidhaaho ee bal muhimku waxa weya ta'akharta un weeye saasaanu ku aragnay odo haddana dib u soo joogsaday qaala sal iyagu may arkayn oo dee kolna rasuulka ilaahay dib buu usoo noqoyen sidaan kitaabu salaadba kuma soo marayoo markaasay sufuufti ay dib isugu noqotay kolna haddana hore u dhaqaaqo halkiisii hore u joogsaday qaala markaa sala allahu caleyh wasalam innii anigu ra-aytu waxaan arkay aljannata jannadaan arkay rasuulka ilaahay jannadii baaba loo kashfiyey daahir ahaan weeye iyadii buu arkay dee wax inaga sarfinaya wax kaloo loo xambaaraya miaal iyo loo soo mihaal iyo waxaasay ahaydna ma jirtee daahirkiisii unbaan kuba xambaaraynaa shaarixuna dee qolooyinkii iyagu kuba xambaaray inay tamhiil ahayd filxayd lafti xadiidoo sidaa kuba yimina waa sooba dhiganaya waxaana ay kaba dhigeen cibaaraanuu soo noqonayaa waa lay suureeyey lafdi muslim oo dee jismi markay gidaarkuna noqoto waxay wax dhexdiisa kaba muuqdaan muraayada iyo waxaasay kaba muuqataa ee ma aha oo bal markaa wuxuu leeyahay cibaara markaa dhacday haddaba inamaa huwa fi lajsaam athaqiila kolley waa saxan doontaa qolooyinkiina kitaabka haysta daahirku waxa weeye ama cibaaradu ay tahay inamaa huwa fi lajsaami ahaqiila halkaa sacda unbaa sood ah ajsaabtaa haqiiladna waa dee san muraayadoo kale iyo waxaasbaa ay wax kaba muuqdaaneen laakiin jismiga haqiilka ama sida jidaar oo kale dee qaaliban taasi waxa weeya waa marka la eege arrinka waa shay qayba waa wax waana dhab ahaan baa loo su rasuulka ilaahay loo soo tusayo la horkeena ee lafdigun baan uga jeedaa aan leeyahay halkaa sadu maaha ee waa sood markaasaa muxuu yihi taas jannadii baan arkay fatanaawaltu cunquudan markaasaa fatanaawaltu waxaan gacanta kuma fidiye weeyaan oo dee gacantii wuxuu doonaya inuu qaato imaka tanaawulkii maaha qaadasho uu qaatay waa fa aradtu an atanaawala cunuquda waxaan doonay inaan kasoo goosto oon kaba soo qaato rucub dee himaarteedii kamida waa intansan dee cinubkao kaliya intaan iskuba xidhan baa cunqud lagu magacaabaa taas baan doonay walow asabtuhu la akaltu minhu maa baqiyat iddunya hadday dhici lahayd inaan asiiboon soo goostana laakaltum waa cuni lahaydeen minhu cunquudka maa baqiyat dunya oo dee imaartii jannada laa maqduucatin walaa mamnuuca wax dhammaanayana maaha marka wax laga qaataba haddana halkii wixii ay ka soo baxayaanuun saa ay aakhiro ay arrinteedu tahay ayuunbaabay noqon laydoo muu dhammaadeen ee ilaa intay adduunyadu joogtaba waxbaa kaba cuni lahaydeen laakiin dee imaar janno oo dee adduunye usoo baxaysaa ma jirinoo loomana fasixine rasuulka ilaahay baa le haddii markaa taa layba idmo waa dee saasay arrintu ahaan layd wa uriitu waa lay tusay annaara falam ara maan arag mandaran wax la arko kal yowmi waa kal mandari aladii ra-aytuhu lyowma weeye sida mandarka ama waxaan arkay eed maanta arkay wax laba mida qad mandarkaasoo aftaca ka xun oo la mid ah kaan arkay maanta weligeyba maan arag waayo dee naartii buu arkoo naarna dee waa madarka uguba xun oo isagana waa la horkeenay iyadna waa la horkeenay wara-aytu waxaan arkay agar ahliha nisaa dumarka ehelkeeda kuwa ugu badan inay dumar yihiin baan arkay baatayn hore axaadiistii ciidda uguba soo maray qaalo waxay yidhaaheen haweeney baa tidhi bima yaa rasuulallaahi maxaan dee waxa weeye mee iminka markaas tan waaba dadkii baaba weydiinaya taa ciiday ahayd ee rasuulka ilaahay baa lagu yidhi maxay dee sababtu maxay tahay ugu bateen ahlu naarka dumarku qaala wuxuu uhi bikufrihinna waa kufrigooda ay kufriyayaan qiila waxaa lagu yidhi rasuulka ilaahay yakfurna billaahi ma ilaahay bay kaba kufriyayaan qaala wuxuu uhi dee taas kufrigu dee in gaalowday way jiraan oo badan oo naarta kuba gasho dee dadkaa gaaladaba ahe ee laakiin kuwan yakfurna waxay ka kufriyayaan ay qarinayaan ixsaankii iyo waxtarkii alcashiira zawjkoodii wayakfurna ixsaan tafsiir bay uba tahay waa ixsaankii iyo samafalkii iyo wanaaggii uu samaynayay ayay inkirayaan dafirayaan dee kufriguna waa juxuud iyo wax la qaray iyo maalan iyadoo la inkireen markaas maxaa rasuulka ilahi baa sii bayaaninaya low axsanta ilaa ixdaahuna duhra kula low axsanta tani imtinaaciyadii mahay oba tii shardiyayd oo low axsanta haddaad u samafasho ilaa ixdaahuna waa midda iyaga kaba mida addahra zamanka waa inta aada nooshaayba weeye inta uu ruuxu joogay wada joogaan kullahu dhammaantii uma ra'at ay aragto minka xaggaaga shay-an wax shay-an tankiirtuna waa litaqliil oo waa wax yar oo yar qoonsatay unay ka aragto qaalat waxay odhanaysaa maa ra'aytu maan arag minka xaggaaga khayran qad intaa yaray kaa qoonsatay ama taas ay inkirtay ayaa ixsaankii dahriga oo dhanba baabiinaya ay odhanaysaa weligeyba wax khayra kaamaan arag taas bay odhanaysaa ballin kolley rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo dee salaadan kusuufkana waa laguba tusay horena halkii mawaaqiidda waynu soo maray iyadoo salaad mala aan waqti kalaba ahayd in rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh umuurahan laba tusay taasba weeye oo isagii loo soo suureeyey oo laba hor keenay janno iyo daar dee waana shaygaas qeybka ee wixii bal matala mushaahadka ahaa mee qeybkaa laga dhigay wax isagu arkaya rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh umuuraha xadiidka inooguma suganna bal waxa weeyaan uun dee gees marka la eego kusuufkii iyo arrinkii uu baabka uga baabaystee jamacan uu in laguba tukado xadiidka baabka way inooguma sugantahay bal taas umuurahan xagga dumarka iyo waxaa kuma tacalluqsanna hore waa tii aynuuba soo maray waana tii aynu hore usoo marray inuu rasuulka ilaahay sadaqiya waxyaalaha amray oo dee camalkaa khayrkii wuxuu kafaaro uga noqonaya waxyaalihii kaba dhacaya oo kale xadiid halkan uu axmed iyo kaba soo noqonayo xadiidka jaabir ahaa uu yihi sanadkiisuna waa xasan ayaaba kuga sugnaa xadiidkaa jaabir uu tilmaamayo kuwa rasuulka ilaahay arkay ee uu naarta kuba arkay waa kuwa sifaad xunxun oo dee tani kaba mid tahay iyo uu kuba sifoobay oo xadiidkaasuu soo naqlinaya ahaa wa akharu man ra'aytu fiiha min alnisaa'i allatii in u'tu mina afshayna wain su-ilna bakhilna wain sa'alna alxafna wain ucdiina lamashkurna oo kuwa ugu badan ee dumarkan kuma arkay waa kuwa haddii dee wax lagu aaminana ammaanadii iyo sirtii bay faafinayaan haddii wax la weydiisto wixii way ku bakhaylayaan hadday iyagu wax weydiisaan ilxaaf iyo celcelin badan iyo waxaasay laba imanayaan haddii la siiyo wax kumaba shukreeyaan bal waa umuuro uuna ee kollayna waxaa kaloo iyada xadiidka inooguma sugana lafdigan kufr dee horeynu kitaabuliimaan uguba soo maray xadiidkana kolley waa inoo soo horreysiiyeyba oo kale kufrigu kaa dee ilaahay subxaana watacaala lagaba kufreeyo kufrigaa weyne ee ruuxa diinta kaba saaraya iyo kufrigan ah in ixsaankii oo la qariyo bal taas baa in laguba idlaaqi kara xadiidka way nooguba sugantahe laakiin waxaa dee meesha lagaba qaadanaya wixii dee bal matalan ixsaan iyo wanaag ahaa ama xuquuq ahaa ama incaam ahaa in dee la qariyo la inkiraa taasi wax bannaan inaanay ahayn waajibna ay tahay shukr almuncim weeye ciddii wax kugu nicmaysay oo kale dee shukrigiisiiyo waxyaalahaas in bal marka dee jannadiiyo naartuna wax qiyaamo la abuuraya maaha marka la gaadhee waa wax imakaba sii jira hore ilaahay uba abuuray waana tan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee waxa weeyaan laba tusay dadka ahla tawxiidkaana barhkood inay gelayaan walow marka dambe ha kaba soo baxeenana horeynu u soo marray xadiidkana uu inooguma sugan yahay amaa waxyaalahan kale rasuulka ilaahay dhaqaaqaysi iyo gacantan uu fidiyey iyo xaggii salaad baynu bal kuba soo marray dee waxyaalana markuu camalka salaadiiyo gaadhana waa inoo keeni doonaa oo bal matalan taas in waxyaalaha camalka aan badnayn salaaddii inaanu burinahayn baabu salaati nisaai maca rijaali fi lkusubi waa xaadiid isku mid aynu hore usoo maray carabkaan yar marinayaa si aan meel u yar gaadhsiino casharka macnaa waa dumarka salaadoodii ay ragga laba tukanayeen markay kusuuf noqoto salaadu maaha salaad aanay kasoo qeybgelayne salaadii kusuufka dumarkuna way kasoo qeybgelayaan masaajidiina way imanayaan halkii lagu oogayay dee masaajid baa lagu ogaa halkanoo saxro iyo bannaan looma baxaye taas buu baabkeeda yahay xadaثna cabdالlahi bn yuusuf qaal akhbarana malik can hishaam bni curwata can imraأati faadimata binti اlmundiri can asma binti abi bakrin radi allahu canhuma anaha qaalat waxay tidhi asmaa baa odhanaysa labadaasna ayey bay u tahay faadimo iyo hishaam sidan xadiidka marar baynu soo marnay ataytu caaishata radia allahu canha ayaan u imin zawja nabiya sala allahu calayhi wasalam xiina khasafat ishamsu markay cadcadu madoobaatay faida naasu gurigii bay timi wuxunbaabay aragtay dadkii qiyaamun inay taagan yihiin oo yusalluuna ay tukanayaan waidaa hiya qaa'imatun tusalli wuxunbaabay igu soo kadiisay iyadna caaishana inay taagantay tukanayso faqultu waxaan idhi iyadii bay la hadlaysaa salaadna way kuba jirtaa maalin nisaay dadka maxaa u sugnaaday maxaa dhacay fa ashaarat dee inay salaad bay ku jirtaa ma hadlaysee waxay ishaartay oo biyadiha gacanteedii ila sama macnaa ina cadcadiiba madoobatay leedahay samadiiba ayuu ishaartay wa qaalat waxay tidhi subxaana allah ayay tidhi faqultu aayatun ma aayad baa waxani fa ashaarat ay nacam madaxeedii bay lushay haa bay tidhi qultu qaalat waxay tihi faqumtu waan istaagay xataa tajallani lqashyu waa halkan weysadoo kale inaan qashiga culus mooye ka yari guburinahayn waa tii baaba uu inoogu soo dhigtay isagoo intan maxalushahaadku yahay dee in ka horraysayna madaxan ay lushay in ruuxu ku fatwoon karo madaxa lulitaankiisii ama ishaarada madaxa horu baab iyadna uusoo dhigtay kitaabulcilmi aakhirkiisii ee bal waxay tihi waa in badan baan taagnaa ilaa aan dawaqayba fajacaltu waxaan bilaabay asubu fowqa ra'si ilmaa waa camal yaroo kooban madaxeedii bay biyo ku shubtay salaadiina way ku jirtaa falama insarafa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam xamid allah waathnaa calayh ilaahay buu ammaanay waan ku xamdiyey uma qaala wuxuu yihi maa min shayin shay ma jiro kuntu aan ahaa lam arahu mid aan arag waa umuurihii dee loogaba waramay aanu laakiin arag sadee umuurtan hadday noqoto qabrigii iyo hadday noqoto janno iyo naarba ilaa qad ra-aytu waan arkay fii maqaami hadda intaan salaada kuba jiray ayaa lay horkeenoon arkay xata aljanata wanaara xataa jannadiiyo naartiina xataa ra-aytu ljanata wanaara walaqad uxiya ilaya waa laysoo waxyooday anakum idinka tuftanuuna fi lqubuuri xabaala in laydinku fidnayn doono mila aw qariiba min fitnati dajaal waa shaki une laakiin horeynuu soo maray marar baan leenahay fitnada dajaal wax ku dhow ama laba mida laa adri ayatahumaa qaalat asmaa haddaan hore usoo aragnay ayatahumaa qaalat faadimana horeaan usoo jamcinay yu'taa waa loo imanayaa axadukum axadkiin fa yuqaalu lahu waa marka qabriga la dhigo maa cilmuka bi hada rajuli rasuulka ilaahay baa loo jeedaa aqoontaya maxaad ninkani uu yahay waa ninkan maxaad adigu waxaad ka garanayseed ka ogtay uu yahay faama almu'min aw almuuqin laa adri aya dalika qaalat asmaa fayaquulu wuxuu odhanayaa muxamadun huwa muxamadun rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam jaءnaa bاlbayinaati wاlhuda faajabnaa waanu ajiibnay waamanaa waanu rumaynay watabacnaa waan raacnay fayuqaalu lahu nam seexo saalixan xaalatay adoo iskaba fiican camalkaagii ku intifaacaya faqad calimnaa waanu ogeyn in kunta inhu shaniya kunta inaad adila muuqina mid yaqiinsan waama almunaafiqa walmurtaabo laa adri ayatahumaa qaalat asmaa fayaquulu laa adrii anugu ma garanayo ayuu odhanaya samictu naasa dadkaan maqlay yaquuluuna xaalay ku qowlayaan shayan dadkaoo wax lahaa ayuun baan idhi faqultu waan iska idhi waa rasuulkii ilaahay baan lahaa laakiin anigu ma garanayo dee halkaa cadaabkii ayaa ugaa bilaabmaya maxal shaahidku waa kan asmaa way joogtay caaisha horena waynuu soo maray dumar ansaari inay meel fadhiyo inay hadhadleen markii salaada lagaba baxo rasuulka ilahi hadalkeeda wax kaba qarsoomay markaa masjidka xaggiisa dambe ayay imanayaanoo dee way ka qeyb gelayaan baabu man axaba alcataaqata fi kusuufi shams wuxuu baabaysay man axaba ciddii dooratay jeclaatay dooratay weeye in wax la xoreeyo fii kusuufi shamsi oo macnaa acmaashii khayrkeela laba imanayay ayuu kaba mid yahay haddii addoommo ay jiraan in la xoreeyo sidaa sadaqo kaleba loola baxayo ilaahay loo xusayo loo tukanayo bartaasba weeye bartaan buu baabkeedii yahay xadaثna ربيc بن yaحyى qال xadaثna زائdة عن هiشhاm عن fاطiمaةa عن asmاء qاaلت أنha qاaلت waa xadiidkii aad u مkhtaصرa imakan kaba soo baxnay رaبيc بن yaحyahana kunyadiisana abوlfضل baa la idha waa nin reer baصre ah kollay siduu xaafidkii weyne abu xaatim idha waa nin hiqo oo iطqاaq badan laakiin siduu xaafid muqadimadiisa uu kuba soo naqliyo markuu thawriyo shucbo kaba warinayo ayay culimmadu wax ka sheegaan ama ay leeyihin xadiida thawriya markaa khaabaa kuba jira laakiin siduu xaafid halkaa kuba idhaahana bukhaari xadiidka zaa'ide mooyaane isagoo qolooyinkaa wax ka warinaya soo musaarinba abu daauud baa soo raacana kutubta oo bukhaari la wadaagsayenkitaabkooda riwaayo kuma laha waxay tidhi asmaa laqad amara nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu amray bilcataaqati cataaqo iyo wax xoreyn fii kusuufi shams cadcadda kusuufkeeda in wax la xoreeyo ayuu amray kolle xadiidku intan waa kaba dheera waana kaa qayb aynu kaba soo maray bal baabkana waan yar raacinaya sababta waa xadiidkii maqan ka soo baxnay un baabu salaati lkusuufi fi lmasjidi salaada kusuufka saxrala lama tegayo horena san usoo sheegnay haddii la yidhaha dadku ha soo baxeen oo banaana loo baxo waaba intaasaaba dhici karta cadcaduba ama dayaxiba inuu wixii madowgii kasii bo-o salaadanna kol haddii cadaabku yimaado lama qalleeyo oo lama tukanayo waqtigeedu waa tegaya markaa si aan dadka waqtigu ugaba tegin ayaa dee masjidkii ugu dhowaan baaba lagu tukanaya haddaba in masjidka lagu tukanayo salaadan kusuufka musallo iyo saxro aan loo baxahayn taas buu baabkeediyaa xdثna إسmاعيل qال xdثnي mالك عن يحyى بن سعيد عن cمرة بنت cبدالرحمن عن عائشhة رضي الله عنها أن يهوuدية جاءت تسألها فقالت أعاadك الله من عdاaب الqبر فسألت عائشhة رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أيعdب الناaس في qبورهم فqال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم عاaئdا بالله من ذلك imikumaan soo lqbayna ثuma rakiba rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam daata kadaatin subax buu wax fuulay markaban fakasafat ishams farajaca duxan waana taan nidhi waa wafaadkii inankiisa barquu soo noqday famara rasuulu اllahi salى اllahu عalayه wasalam bayna dahraani yalxujari ثuma qaama fasala waqaama الnaasu wara'ahu faqaama qiyaama طawiila ثuma rakaca rukuuca طawiila ثuma rafaca faqaama qiyaama طawiila wahuwa duuna اlqiyaami اlأwali ثuma rakaca rukuuca طawiila wahuwa duuna الrukuuci اlأwali ثuma rafaca fasajada sujuuda طawiila ثuma qaama faqaama qiyaama طawiila wahuwa duuna اlqiyaami اlأwali ثuma rakaca rukuuca طawiila whuwa duna الرukuuع الأwli ثuma qaama قiyaaما طawiila whuwa duna الqiyaami الأwli ثuma rakaca rukuuca طawiila wahuwa duna الرukuuع الأwli ثuma sajada wahuwa duna sujuud الأwli ثuma اnsarafa faqaala rasuulu الlahi slى الlah عalيه waslم ma shaء allah an yaquula oo waa khudbadii iyo wixii ثuma amarahum an yatacawaduu min cadaabi الqbr masjidkiinu ku tukanayo rasuulka ilaahi salawaat اllahi waslaamu عalيh wata inoogu sugan wallah subxaanه wataعalى aclى وaclam